asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa a alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtada maanta ee aan dhinacyada badan isla eegi jirnay innaga oo rabna inaan wax badan isla fahanno ama wax badan aynu isla aragno ama wax badan aynu isla eegno teenan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa haddii rabbi idmo oo la yidhi waxaa la yidhi nin baa arkay niman dugaag fara badan xeraystay waxa weeye de adduunka waa kii gabaygii sayid maxamed cabdilla xasan eebba hawraxme gabaykiisa waxaa ku jirtay maroodiga cadhoola rag baa caymiyoo raray maroodiga cadhoola ah rag baa caymiyoo raray hadda dad fara badan oo soomaaliyeed waxaa laga yaabaa hadday maqlaan maroodi baa la rartaa ama maroodi baa maaragtay sidii awrti loo rartaaba oo lagu guuraa dad badan inay yaabaan ayaa macquul laakiin ku darso oo nimcoolayda oo dhan iyo waxa adduunka dhex yaalla ee maaragtay nimcooley ee wax lagu qabsan karo dee ilaahay innaga la ajligeen ama innaga danteen ama innaga daraadeen ayuu eebba u abuuray inaan nacfisannaana laynoogu talagalay libaaxa laftiisaa la carbiyan karaa masaskaa la carbiyan karaa cid walbaa la carbiyan karaa ninkan marka waxa uu arkay xayawaanaad aad u fara badan oo niman carbiyaysteen markaasuu soo agmaray bahallihii mase meesha dhurwaa baa ku jira abow dawacada taagan yeyda uule hoogiya ba'a waraabaha taagan shabeelka gaaliba haya dhurwaaga manuusa haya wixiibuu la yaabay ma ogtahay saasuu u eegay isagoo wixii la yaaban yaanin yidhi waxaanoo dhan anigaa dhaqdo oo waa xoolahaygii miyaad la yaaban tahay lacag baa lagu daawadaa buu yidhi adeer intaasi ma bahlahanaa lacag ka bixin duurkayba joogaana maalin walba adhigayga boobaana oo anayba dhibaato igu hayaan markaasuu adeer waa la daawadahay ka dhaqaaq meesha iyaga xoola ii aho saasaan yaan dhaqaale kaga helaayo markaasuu ninkii baa isla hadlay isagoo isla hadlahayo oo isaga keligii isla hadlayo nimankiina maqashiinhay iyuu hadalkan tuuray waa hadal cajiibtiisa leh kolkaasuu yidhi isagoo yaaban yuu yidhi bahal nin korsadaa walle ama ka baxsay ama boqonta go walle bahal nin korsadaa ka baxsay buu yidhi ama boqonta go walle bahal nin koriyaa ama bahal nin korsadaa ka baxsay ama boqonta goo ayuu yidhi waa hadal aad iyo aad cajiibtiisa u leh waana hadal ina tusaaya bahalluhu carbiska inay aad iyo aad ugu xun yihiin waxaa laga yaabaa nimankii noocaas ahaa inay hadalkii ninka ay dib ka arkeenoo ay la kulmeen oo bahallihii ay kursanayeen qaar ka midi ay nimankii boqonaha jareen laakiin waan sugaynaa dhacdadaas mid u ego inuu bahalkii boqonaha jaray ah iyo bal inay ka wada badbaadeen ama bahallihii inayna ka baxsanin oo kaleento wax sheegay maahmaaha kolaa soomaaliyeedna waa tii ina dhehaysay dhurwaamo carbismo oo waxaan u malayn xayawaanaadka ninkaasu dhahaya wale bahal ninka korsadaa ama ka baxsay ama boqonta goo inuu dhurwaagaasuna uu ka mid ahaa oo halkaa lagu ogaaday inaan la carbiyeyn karin maahmaahda maanta aan kusoo qaadanayno xubinteenna murtada maanta idamkii e b waxaa la yidhi daksiguba dantiisuu fuudka oogu dhacaa daksiguba dantiisuu fuudka oogu dhacaa